hallow waxaan nahay main access immigrant network oo ah hay-ad adeeg bulsho samafal waxaan qabanaa adeegyada caafimaad iyo arrimaha bulshada waxaan doonaynaa inaan la socodsiino dadweynaha inaan bixinno baarista covid n iyo tallaalada oo bilaash ah toddobaad kasta waana lagugu martiqaadayaa maalmaha tallaalka waa jimcaha saddexda galabnimo ilaa iyo shanta galabnimo waxaan haynaa cirbadda koowaad labaad iyo tallaalada xoojinta iyo tallaalka hargabka ee caruurta iyo dadka waaweyn baarista covid n uma baahna wax balana isniinta ilaa iyo jimcaha toddobaad walba tobanka subaxnimo ilaa iyo afarta galabnimo wixii macluumaad dheeraad ah fadlan nagala soo xiriira labo eber toddobo shan shan labo haal sideed eber eber ama nagu soo booqo xafiiskeenna oo ciwaankiisu yahay oxford street swit a porlamain goor dhow ayaan ku sugaynaa mahadsanid